xarunta doctor shiineh ai hosbitaal ee magaalada jowhar iyo weyba ku bilowday qalimada hindhafiigista kaasoo ay ku faa'iidaysadeen bukaana iyo ku shalkoyeen deegaanada gobolka shabeellada dhexe welibana uusa dareeri doonay muddo maalimee bukaanada usagaabili dhakhtarka iyo qabeen baahiya shaldubon ee dhanka aragga hindho taasna iyo engata toyo rajo weyn ku qabaan inyo hangnagata aragtidiyo bukaanada ku faa'iidaysatay howlo hindhafiiqista ee doctor shiineh magaalada jowhar iyo ku hadli dareen wallaahi indhaafiiqida aadan uu baahnayn dhibaato zaa'idaan isku qabna haddana wax waaye rajadayna aaday u fiican tahay in indhahana waxna laga qabto
anigoo ah muslimo barkaan baadal oo degan xaafadda horhandi wadaag qaybta shanaad oo degan ayaa meeshaan ayaa maxay ahayd doctor shiinal meeshaan layga ballan qaaday inaan oon indhaha noola fiiqo oo indhaha aragtadae xoogaa iga cariirsaneed hadda waxaan diyaar u ahay inaa maxay ahayd lay fiiqo indhahaasiiti oon ugu mahad celinayaa ditoorka ilaahay kheyr inuu siiyo haal horaa laygu fiiqay tii kaleentaa hadda lay fiiqaado alyiraahdo dhinaga kale doctor shiine iyo faahfaahinka b howlo hindhafiiqista ee usakiwada magaalada jowhar iyo bukaanada usaqaabilow baahiyaalkan ka badan iyo qabaan
waxyaabaha ugu badan ee wax laga qabanaya waxaa ka mid a xanuunada indhala-aanta keena oo ka mid yahay xanuunka la katraaga ama caadka indhaha gala caadka indhaha gala haddii aan wax laga qaban waqti munaasaba waxaa dhacaysa marka hore qofka araggiis baa hoos u dhacaya kadibna caadkii waxa laga yaabaa hadduu raago inuu indhihii biyo ku furo oo uu dilaba qofkii waxa ku imanaya xanuun fara badan hayo oo maaragtay araggiisiina uu tegey marka la baadho waxaa la ogaanayaa in caadku intuu ku daahay oo ku raagay uu ishii dilayba marka dee markaa wax lagama qaban karo siiba arrinkaas wuxuu ku badan yahay dadka inta markii hore il loo qalay ishii kale kayd ka dhigtay marka waxaan aad ula talinaynaa dadweynaha dhammaantood siiba dhallinyarada social media la socota inay waalidiintood iyo qaraabadooda gaarsiiyaan caadka inaan la dugsanin oo aan dib loo dhigin oo haddii la dugsado dib loo dhigo isha isagaa dilayaba keed ma noqon karo waxale waa sida ukuntoo kale ama beedka beed haddaad tidhaahdo keed baan ka dhiganayaa sanduuqaan gashanayaa sanadka dambe aan cunayaa suurgal ma tahay wuu xumaanayaa marka siduu u xumaado ayaa ishuna haddii caadka aada ugu raago ay u xumaanaysaa marka qodobka waxaan kula talin lahaa si dadku araggooda u soo noqdo waa in marka uu qofku wax arkayo ee caadku laag soo bilaabo inuu xilligaa isqalaa wanaagsan waxyaabaha keena caadka wax ugu muhiimsan da-da qofku haddii lixdan uu gaadhoba waa laga yaabaa in caadka uu bilaabo waxaa kale ka mid a nabarrada lasoo tuuro ee indhaha ku dhaca qudhooda waxay keenaan caadku way keenaan waxaa jira xanuunno hooyada ku dhaca oo ilmuhu ku dhalanayo maaragtay caad ku dhalanayo laga yaaba ilmo keliya maahe dhowr carruur inay ku dhashaan laga yaaba waxaa jira caad nafaqa darrada keento oo qofku marka aan oonta xoolaha iyo hilibka iyo waxa aan waxba ka cunin maaragtay caadku uu kusoo degdegayo xanuunada kale khatarta ah ee howl wax laga qabanayo howlgalkan waxaa ka mid a xanuunka la yidhahaa galowkoomaha waa biyaha indhaha ku furmay khatarta ah biyahaasi qofka isma oga inay hayaan inaanu hayn ma garan karo aniga isma garan karo inaan biyaha le inaan lahayn ilaa dhaktar i baadho oo ii sheego inaan leey ama aan lahayn ma garan karo marka qof ogaan karaa ma jiro wax lagula talinayaa qof kasta oo afartan ku dhowaada ama gaadha inuu maaragtay mar isba jeegareeyo oo biyaha iska baadho